barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qeyb tobnaad oo ku saabsan qaar ka mida fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa mar kale iyo gabaygii xiin finiin intii inooga hadsanayd dhegaystayaal toddobaadkii hore sidaad barnaamijkan ku maqasheen sayid maxamed markuu go-aansaday islaam faarax oo ay xidideen inuu xiin u diro wuxuu raaciyey gabay taariikhda suugaanta soomaalida meel sare ka galay ujeedooyinka maansada in badan oo ka mid ahina ay ku jiraan haddaan soo koobo qaybihii aan idiin soo gudbiyey ee gabaygaas wuxuu si aftahanima ku dhan tahay sayidku ugu taxay arrimo dhowra oo neefkaa ku saabsan kuwaasoo uu uga dan lahaa in ciddii maqashaaba ay ugu garowdo isla markaasna u aqoonsato inuu yahay deeqsi xubnaha jidhkiisana allaha ka dhige ay ka suurowdo wax walba oo agtiisa qaali ku ah inuu huro wuxuu tuducyadaa ku bilaabay isagu qof ahaan inuu istilmaamo dacayadihii shisheeyuhu ka faafin jiray uu dhinac isaga dalfiyo soomaalidii xilligaasna uu wada dareensiiye inuu yahay nin xishooda nin dadka oo dhan jeclaa ka hor intii aan gumaysiga looga hiilin ee aan lagala safan wuxuu ku xejiyey tuducyo uu ku muujinayo sida neefku ugu dheer yahay iyo bixintiisu siday ugu noqotay tallaabo uu la walbahaaray ammaan aada u xeel dheer ayuu kolkaa faraska dusha kaga dhoobay tilmaan kasta oo fardaha kiile lagu jeclaadana gaar buu uga dhigay waa orod badan iyo qurux aan lagula tartami karin labadaas oo siday isaga la ahayd uu kaga fooray waganadii kale ee waayadaa la haystay cid doontaaba ha lahaatee tilmaamahaas waanu garanay bixintiisa ka horna waxaa jiray waxyaaba uu damacsanaa in sayidku uu faraska ku qabsado haa way jireen wuxuu rabay halgankii uu hogaaminayay inuu hub uga dhigto taas isaga oo islaamka u sheegayana wuxuu leeyahay xiin finiin haddii aanan islaanow adiga kuu horin waxaan ku tashanaa inaan u kaalmaysto dagaalada gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka aan dalka kaga hortaagnahay waxaan islahaa colma hiigaana xabin ka duuli oo xaqii daraawiish ka maqnaa ku soo dhacso taleex iyo badda inta ka dhexlehna geelasha cadowga ku soo moora duug haddii kolka uu farasku sidaas ugu dheeraa hadduu maaganaa in ujeeddadiisii weynayd uu ku fushado marka loo eego halgankii uu ku jiray hadduu ahaa hub uu isku halayn karay intaasiba hadday jirtay maxaa ku qasbaayey in xerada fardihiisa uu ka saaro isaga oo aada mooddo inuu su-aashaa ka jawaabayo ayuu sababta inoo sheegayaa wuxuu rabaa nacabkii badnaa ee isaga ka soo horjeeday inaysan goldaroolo ka helin in aan innaba muudannimo lagu xaman sidaasna uu magaciisa ku ilaashado wuxuu leeyahay ma jeclayn inuu xiin gacantayda ka baxo anigoo aan warjeefin nimankii xujayada waddooyinka u fadhiisan jiray ee markay soo maraan layn jiray dilka daraawiishtana u tartami jiray hase ahaatee intaasba waxaa iiga daran nimanka dhulka meeraysta ee kolba cida martiya dhuhdhuhlayaasha xumasheegga badan ee u jeeban magaca ragga waaweyn inay bi'iyaan kuwaas ayaan ka baqayaa inay afka isaaraanoo haddaan faraska ku xisho ay yidhaahdaan war ninku qaduucsan ah sidee buu seedigiis faraska ugu diidaa aniguna maanta aniga oo xaaji ah in la exanto dooni maayo wax ii qalmana ma aha xarbadiyo jahaadkaan lahaa xoogtii ugu foole isagaan xatooyada lahaa xuusta ugu looge xiniyaha ku goobaan lahaa gaalka xayl kale xayskaa da-ayaan lahaa xalin ka dooyeeye xaqaygii maqnaabaan lahaa xag ugu raacdeeye meeshan iyo xeebtaan lahaa xita ka eryoodi hortay reebta reer hagar anaan xamashiyadii roobin xinjirtooda dhiigga ah haddaan lagu xalaalaysan xaaqaa maquuqa iyo haddaan xaaluf laga yeelin xiddaysana ma dhiibeen anaan xaaladay boganne xaaraami unbaa arlada xolo abiidkiise wuxunbay xusleeyaan sidii xabashi aniguna xogtaydaan ka baqi inay xumeeyaane xaashaa lilaahi nin goba xamasha wou ceebe goorteer anoo xaaji ah yaan xinif awoodaynin wuxuu fariintiisa kusoo gabagabaynayaa islaam faaraxow intii lay odhan lahaa sayidkii xin waa ku masbuugay igahoo galabta laga bilaabana xoolahaga ayuu ka mid noqday anigana iga soo wareeg maankaste waxaad ku haysaa xiin finiin inuu yahay neefka maanta gacantaada galay ee aada yeelatay sideedana xooluhu waa wada baxaan naftana waa kala tagaan xiinna kama duwana sidaas awgeed haddiiba sudaan aanu xididnay uu inaga dhegay sow inaan siiyaa gar ma aha alla idhaga haa cid kalena ma siiyeen ee waa kaasi caynaankiisa iga hano xayawaanka oo idin naftay kala xeraadaane mar haddii suldaan igu xillihi igaga xaydaantay xadigiisa qabo aadli kale kuma xormeeyeen faarax dhabansange waa ninkuu islaamku faraska usoo darsaday isaga oo xiin finiin ku jooga darwiish lagu darayna uu la socdo ayuu dagaankoodii u ambabaxay faraska waxaa ka daraa oo uu waday gabaygaas siiqsiga leh ee isku mar ujeedooyinka dhowrka ahi ay ku kulmeen su-aashiisa waxay tahay islaamkii iyo dadkii uu u tagin jiray gabaygaas iyo faraskaas hadiyadda ah ma ku darwiishoodeen halgankii uu sayidku wadayse wax ma ugu tareen waa su-aal meesha ku jirta iyo sheeko kale oo loo baahan yahay in laga jawaabo halkanise ma aha halkii lagaga jawaabi lahaa dhegaystayaal barnaamijkidaanka iyo hidduhu maanta waa naga intaas wuxuuna ugu dambeeyey taxane toban barnaamij ka kooban kuna saabsanaa qaar ka mid ah fardihii soomaaliyeed ee magaca dheer yeeshay raggii fuuli jiray iyo maansooyinkii gabayada iyo geeraarradaba lahaa ee lagu ammaanay